magaalada muqdishona musharaxiinta u tartamaya guddoonka golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta khudbado u jeediyey xubnaha aqalka oo ay doonayaan inay codadkooda siiyaan doorashada dhici doonta warbixintan waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed cabdulle xildhibaanada aqalka hoose ayaa maanta dhegeysta khudbadaha musharaxiinta u taagan halka guddoomiyaha golaha shacabka sideed xildhibaan oo ka mid a golaha shacabka ayaa isku soo taagay qabashada halka guddoomiyaha iyadoo laba ka mid a halkani hore usoo qabteen sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa hore usoo noqday guddoomiyaha baarlamaankii kumeel gaarka ahaa halka xildhibaan maxamed mursalna uu hadda yahay midka ka degaya baarlamaankii ugu dambeeyey wakhti uu ka idlaaday xildhibaanada hadle dhammaantood waxay ka midaysnaayeen xaqiijinta in golaha shacabka uusan ku milmi doonin hay-adaha kale ee dowladda wada shaqaynta ay kala dhexayso maalinta berita ayaa la dhageysan doonaa musharaxiinta u taagan xilka guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka cabdulqaadir okey v o a muqdisho